xaalad halis ah ayay wajahayaan dadka ku dhaqan in ka badan shan iyo toban tuulo oo hoos timaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaybo ka mid ah gobolada dalka ayaa laga soo sheegayaa biila-aan baahsan oo saameeyay dadka iyo dunyada in ka badan shan iyo toban tuulo oo hoos timaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalad adag iyadoona qaarkood la sheegayo in biila-aan darteed loo qaxay qaar ka mid ah dadka deegaankaas ayaa ka warramay dhibaatada haysata anuku waa dhibaataysannaha dhibaato hadda ilaahay xigta oo ilaahay loo keen ah un xaggan ka eema sheegay waa abaar waa baahe waa biyolaan waxaan biyo cabinuna dadya dunyaba noolaama dadya dunyadu waxay ku joogtaa waa biyo dadku wuxuu ku jooga waa biyo naftu waa biyo naftu waa biyo kanaha waxaan ka haayaa inaan baahin oo hayso waxaan safarsanayna ay xas yihiin suuqna waxaan geysana aanan haysan biyana ee haddaan ilaaha mahadla iyaguna wixii laga bixi lahaa ay sida yeeleen wixii haddaa xas kaa noqdaan biyaha horta xaa ku doonane waxa waaye mugga anaku baahina waan haysaa oon waa la haayaa xuulii waa laga xas dunyadii waa laga xas dugsiga waa naga kala kacay wuxuu looga kala kacana waa rafaad meeshaan abaariya oo maaba i keena weligay meeshaan ma imaan weligay dhallintaasan qabo waa ii maantay maanta carradayni abaaraa ka dhacday carrada dhammayna ka dhacday oon iyo abaariya baahiya i hayda roob da'aah indhahayga guga iigu dambayday roob ka sukeeba ma arag dadaaba roobkaan meel balax goorba ka helay annukuse ciddan nahay roobba ma arag sanad tiix korkayna kama dhihin carradaan joognana ma dhiwo waa halkaas kuma koobna oo keliya tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan balse waxaa jira deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka ayaa waxaa ka jira biil-aan baahsan oo saameeyey dadka iyo dunyada